إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ولا ليال إن شاء الله تعالى محاضرة لنا في هذه الليلة وحيكت على الغضاء في وجوب تربية الأولاد yacni inay waajib tahay dadka muslimiinta ah ay ku waajib tahay in carruurta ay tarbiyeeyaan calaa tarbiyatin sharciya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu gallaystay min nicmooyin aad iyo aad u fara badan alla wuxuu nagu nicmeeyey nicmooyin fara badan iska daa inaan ka shukrinne ma koobi karno haddii aan isku dayno xataa inaan tirinno alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa yacnii haddii aad tirisaan nicmooyinka alla subxaanahu wa tacaalaa ma aha midaad koobi kartaan fadlan can shukrihaa in laga shukriya iska daa haddii lagu yidhaahdo tiri nicmooyinka alla uu kuu galay subxaana wa tacaalaa ma awoodid inaad tiriso wuxuu alla sida subxaana wa tacaala sheegay haddii allah subxaana wa tacaala aan uga shukrino nicmooyinka uu noo galay inuu alla subxaana wa tacaala noo ziyaadinaayo alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waid ta'adana rabbukum lain shakartum laaziidannakum haddii aad shukrisaan waan idiin ziyaadinayaa buu yidhi alla subxaana wa tacaala haddaad rabto marka inuu alla nicmooyinkiisa kuu ziyaadiyo kuwa alla kuu galay subxaana wa tacaala uga shukri nicmooyinka alla uu noo galay subxaana wa tacaala waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah nicmat alawlaad nicmooyinku ugu waaweyn bay ka mid tahay lidaalika allah subxaanahu wa tacaala uu ku manna sheegtay addoommadiisa nicmadaa uu galay ee ah nicmat alawlaad wallaahu jacala lakum min anfusikum aswaajan wa jacala lakum min aswaajikum baniina waxafadatan warasaqakum min alطayibaati lacallakum tashkuruun allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala wuxuu idinkaaga yeelay xagga naftiinna xaasas xaasaskaasna wuxuu idinkaaga yeelay carruur iyo owlaad ayuu alla subxaana wa tacaala idinka siiyey lacallakum tashkuruun wuxuuna alla idinku irsaaqay tayibaat lacallakum tashkuruun si ilaahay subxaana wa tacaala aad uga shukrisaan nicmooyinkaas alla idiin galay allah subxaana wa tacaalaa dadka qaar wuxuu ugu nicmeeyey wiilal keliya qaarna alla wuxuu ugu nicmeeyey gabdho keliya qaarna ilaahay wuxuu ugu nicmeeyey labada sinfiba rag iyo dumarba alla subxaana wa tacaala waa ku irsaaqay sinfi kalena alla waxba ma siinin oo wuxuu ka dhigay caqiim lilaahi mulku samaawaati waalardi yakhluqu maa yashaau yahabu liman yashaau inaaan yahabu liman yashaau duku yahabu liman yashaau inaasan yahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraanan wainaasan wayajcalu man yashaau caqiima alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala mulkiga samaawaadka ee arladaba allah iska leh yakhluqu maa yashaa wuxuu doono alla abuuraa subxaana wa tacaala cidduu doonana alla wuxuu u hibeeyaa gabdho cidduu doonana alla wuxuu u hibeeyaa wiilal kuwa doonan alla waa iskugu daraa subxaana wa tacaala oo yuzawijuhum dukraanan wa inaasan wayajcalu man yashaau caqiiman qofkuu doonana alla wuxuu ka dhigayaa midaan waxba lahayn oo caqiim oo wax awlaada aan lahayn idan alla subxaana wa tacaala kuwa owlaadda siiyey ilaahay waa u nicmeeyey subxaanahu wa tacaala alla u hibeeyey waa caiya min allahi subxaana wa tacaala waa siismo iyo hibo alle xaggii ka ahaatay subxaanahu wa tacaala alla wuxuu sheegay owlaadda inay yihiin ziinat alxayaati addunya inay yihiin quruxda adduunyada almaalu waalbanuuna ziinat alxayaati addunya zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا تاوحوا إلى الله سبحانه وتعالى وراحة الدنيا ده. راحة الدنيا الله أتلمام وحاكم إلى البنين أولاد أمويلش الله سبحانه وتعالى أكو إرزاقي إلهي أكسيني إذن ونعم وين والله سبحانه وتعالى عدئوا تلقى أكسيني nicmadaas cadiimka ah ee weyn waxaa lagaaga baahan yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu ku waajibiyey ama wuxuu allah subxaana wa tacaala kugu waajibiyey inaad la timaaddo fii tarbiyati alawlaad dadka saalixiinta ah sifaadkooda waxaa ka mid a hadday ilaahay owlaad weydiisanayaan waxay alla weydiistaan owlaad saalixa ah oo wanaagsan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi asoo ka warramaya fii nabiy illaahi zakariya calayhi salaatu wasalaam هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وحول إله واحد إيه بيسا من لدنك أي من عندك أكثر الله واحد إغسيسا ذرية طيبة عروه ونفسا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إله عروه تذ إيه هجاجي الله مرقو كورما في صفات المؤمنين wuxuu yidhi wاladiina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyunin kuwa dhahaya ilaahow noo hibay xagga xaasaskeenna iyo carruurteennaba qurata acyunin macnaha ilqabowsi kuwaan ku ilqabowsanno kuwa aan jeclaysanno oo saalixiinoo wanaagsan ilaahow noo hibeeyo allow nafsii wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman dadka muttaqiintaana alla waxaad nooga dhigtaa kuwa hogaamiya oo waxa weeye a'immo u noqda fi diin saasay ku ducaystaan dadka saalixiinta ah ee wanaagsan nabiyullaahi zakariya calayhi salaatu wasalaam fii suurati alkahfi ama waxaan dhihi lahaa fii suurati maryam allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhaahday kaafhaa yaa cayn saad dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya qaala rabbi inii wahana alcadmu minii واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا إله واحد إيه بيسا من عندك إغسيسا ولي يعني عقوضة أولاد يرثني ويرث من آل يعقوب من دحلة آل يعقوب ندحلة دحلك هذا آيات الوشيغي ما أهنت لك دحلة أنبياء أهنت لك ما دحلة nebigu sala allah alay slam wuxuu yidhaahday innaa macshara alambiyaai laa nuuras annagana lama dhaxlo wixii aan ka tagna sadaqa wa ambiyadu marka lama dhaxlee waxa uu leeyahay yarisunii wa yarisu min aali yacquub wuxuu ka wadaa cilmiga iyo nubuwada walad iga dhaxla allow isii wuxuu ku ducaystay walad saalix ah oo cilmiga uu ximbaarsan yahay ka dhaxla in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidka wuxuu saaray mas-uuliyad aad iyo aad u weyn fii tarbiyati alawlaad wuxuuna amray inay naftooda iyo reerahoodaba ay ka ilaaliyaan naar naarta alla subxaana wa tacaala si kale layskagama ilaalin karee waxa layskaga ilaali karaa waa biaacati illaahi caza wajalla waa ilaah la adeeco wa waa wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu amroo lala yimaado waxa ilaahay unaga reebana laga haro carruurtana la faro sidaas saasaa cadaab alla looga badbaadi karaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quwa anfusakum wahliikum naaran dadka mu'miniinta ahow kuwa iimaanka laga helayo naftiinna iyo reerihiinnaba ka ilaaliya naar ka ilaaliya see looga ilaali karaa marka cadaab alle qofna kaama ilaali karo laakiin waxaa laga wadaa wixii ilaahay u dhowaynaayo far oo daacada ilaahay subxaana wa tacaala amar wixii ilaahay uu reebana waxaad ku qasabtaa ood ku amartaa inay ka dheeraadaan oo ay ka hadhaan taasaana laga wadaa badbaadinta la badbaadinayo nafta iyo carruurtaba idan waa waajib allah subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi linabiyihi calayhi salaatu wasalaam wa'mur ahlaka biاsalaati wastabir calayha reerkaaga waxaad amartaa salaadda far waa amar nebigu waxaa la amray sala allahu calayh wasalam inuu reerkiisa salaadda amro wastabir calayha kuna sabr cibaadadaas rabbi ee salaada ku sabar allah subxaana wa tacaala nebiyullaahi ismaaciil wuxuu ku ammaanay inuu ismaaciil reerihiisa faro salaada daacada alle inuu faro oo ay salaada ka mid tahay wadkur fi lkitaabi ismaaciila inahu kaana saadiqa alwacdi wa kaana rasuula nabiya wa kaana ya'muru ahlahu biasalaati waazakaati muxuu fari jiray reerkiisa wa kaana ya'muru ahlahu bisalaati waazaka yacni reerkiisa ayuu wuxuu fari jiray salaada iyo zakada ilahay waa ku ammaanay subxaana wa tacala nabiyullaahi ismaaciil arrinkaa uu sameeyey oo ah inuu reerkiisa fari jiro salaada salaada oo la faro zakada oo la faro soomka oo la soomo la amro inay soomaan hadalka wanaagsan oo la amro inay ku hadlaan waxyaalaha xun oo laga dheereeyo waxaasoo dhan waxay sabab yihiin badbaadadooda sabab yihiin inaad ka badbaadiso cadaabka alla ayay sabab yihiin kama badbaadi kartid ilaa biaacati illahi caza wajal ilaan cadaabka alla hal wadaa looga badbaadaa halkaas waddana waxaa waa in ilaahay la adeeco wixii ilaahay subxaana wa tacaala cisyaankiisa ahna laga dheeraado oo laga fogaado ambiyaa ullaahi caza wajalla aaday waxay ugu dadaali jireen fii tarbiyati alawlaad in carruurta la tarbiyeeyo laguna tarbiyeeyo calaa aacati illaahi caza wajalla iyo islaamnimada allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ساس أدر دار معروف وحير يا بني ولا شيء إلهي الدين بو إذين دورتي إسلام الله إذين دورتي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون حد مننا إلا إذنكم مسلمين أهمية دوا دردارا أو كي إيمانا من الأب أو أدر دار ما يعروتي سئي ولا شيء sababtoo a dariiqada keliya ku badbaadi karaan waxay tahay inay dhintaan wahum muslimuun ayagoo muslimiina idan saas u dardaarmay wuxuu yidhahda ina allaha astafaa lakum اddiina falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun wuxuu yidhi alleh am kuntum shuhadaaءa id xadara yacquuba almowtu id yaquulu libaniihi ama am kuntum shuhadaaءa id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi carruurtiisa wuxuu ku yidhi wiilashaydiiyo maxaad caabudaysaan aniga gadaashee nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ik ayaguna saasuu ku jawaabeen waxaan caabudaynaa ilaahaaga ila iyo ilaaha aabbayaasha u fiirsa waa imtixaan waa ku imtixaamay wuxuu yidhahda aniga gadaashee maxaa rabtaan inaad caabudaan bal ii sheega haddaan aniga dhinto dariiqeed qaadaysaan maxaa caabudaysaan maxay ku jawaabeen nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ik waxaan caabudaynaa ilaahaaga iyo ilaaha aabbayaasha nabiyullahi ibraahim nabiyullaahi yacquub aabbayaashaada ilaah ilaahoodii iyo ilaahaagaan caabudaynaa macnaha waxa rabbilcaalamiin aan caabudaynaa subxaanahu wa tacaala shaahidku waxaa waaye nabiyullaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam markay geerida u imaanaysay waa qofka markuu ku jiro fii aakhiri xayaatihi waa noloshiisa waqtiyada ugu dambaysay waay haddana maca daalika wuxuu rabaa carruurtiisa inuu uga dhinto asigoo ku og islaamnimo oo dariiq kale aan ku ogeyn su-aashaasoo weydiiyen maxaad caabudaysaan aniga gadaashee markaasi wuxuu ku jawaabeen nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ik nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam wiilkiisu wuxuu ku boorriyey inuu dadka mujrimiinta ah u la socdo ka dheeraado ou soo raaco dadka saalixiinta ah si uu uga badbaado min ciqaabi illaahi caza wajalla wuxuu yidhi yaa bunaya arkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin wiilkaygiiyow nala soo kor buu yidhi annaga doontaan soo kor doontaana lagu badbaadayaa ilaahay subxaana wa tacaala inta doontaan saaran uu badbaadinaya soo koriddaas keliya wax tari mayse macnaha irumayowa oo diinta aan kugu dadka ugu yeeraya qaado islaamnimada qaado diin doontaanna wax ka soo kor walaa takun maca alkaafiriin gaalada macoodana ha ahaanin nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam wiilkiisu wuxuu u dardaarmayaa oo amrayaa inuu ka soo tago gaalada la socodkooda iyo dadka aan wanaagsanayn sababto a waa sababulhalaag waa dariiqu ku halaagsami lahaa markaasuu leeyahay irkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin aniga ila soo kor annagana soo raac macayga la soo kor doonta walaa takun maca alkaafiriin gaalada macoodana ha ahaan laakiin ma yeelin saawi ilaa jabalin ilaa jabalin yacsimunii min almaa saas wey waxaan aadi doonaan u baxsanayaa buur xaggeeda oo biyaha iga ilaalisa wuxuu u moodaa miskiinku biyo yaroo waadi maraayo oo buur haddii la koro aan soo gaarin nebiyullaahi nuux muxuu yidhi laa caasima alyawma min amri illaahi ilaa man raxim amarka alla maanta wax ilaali kara ma laha ilaa qof alla u naxariista mooyaane subxaana wa tacaala si kale ku badbaadi mayso ee wiilkaygiiu aniga isoo raac oo doonta ila soo koro ambiyaa ullaahi caza wajalla caruurtooda waa u ducay jireen in ilaahay subxaana wa tacaala uga dhigo duriyo wanaagsan inuu alla shirki ka fogeeyayo khuraafaad ay ku dhintaan cala tawxiid oo ay noqdaan dad muwaxidiin ah nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahda wajnubnii وبني أن نعبد الأصنام الله صاصو قصة حكاية عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه يري إله يوم يقضى يري أنيقى إيا وبني عرورتين محال قضى يرينا يا أن نعبد الأصنام إن أن أصنام عابدنا إله نقفقي وأني عرورتين بأن قضى يري قفك مسلم كأمرك وحاكو واجب أه وإلهي سبحانه وتعالى أقول نعمي أولاد إن أولاد داس وكتر بيه على طاعة الله عز وجل نبي وحيد صلى الله عليه وسلم حديث أي صار البخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رسولك عليه صلى الله عليه وسلم مثك الصعور نشاء عنق والبقى الله دلو وحلق دلع على الفطرة فطرة وإسلام نموة فطرة الله التي فطر الناس عليه وإسلام نموة waxaa lagu dhalayaa cala alislaam cunug walboo dhash yaa wax bedelaaya marka xagee ka timaada akhlaaq xumada iyo kufriga iyo gaalnimada iyo cunuga inuu lumo nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhahda fa abawaahu labadii waalid ee dhashay ayaa yuhawidaanihi yahuud ka dhigaya aw yunasiraanihi ama waxay ka dhigayaan nasraani aw yumajisaanihi ama waxay ka dhigayaan majuus mid dabka caabuda qoladan majuusta la yidhahda ee sheegtay inay laba ilaah jiraan qoladaasuu ka dhigaya culammadu waxay yidhahdeen rasuulku sala allahu calayh wasalama ma dhihin aw yuslimaanihim muusan dhihin waa islaaminayaa lama dhihin labada waalid sababtoo islaamnimadaaba ku dhalanayaaba marka hore u dhalanayo oo muslim yahay wuxuu ku dhalanayaa waa cala alislaam isbeddelka xagguu ka imaanayaa iyo gaalnimada iyo kufriga xagga labada waalid waay idan cunuga hadduu xumaado sida qaalibkaa gurigaa xun aasaaskaa xun hadduu aasaaska xun yahaana ciyaalku waa xumaanaya hadday labada waalid yahuud yihiin cunugaa muxuu noqonaya yahuudiya noqonaya calaa diini aabba'iyo raacaya haddii labada waalid ay nasaaro yihiinna cunugaasi diinta nasaaradu qaadanaya oo nasraaniyu noqonaya hadday majuus yihiin kadaalika dariiqadii majuustuu raacaya waxa wax lumiya marka xadiidka waxaa laga qaadanaya waxa wax lumiya oo sabab u ah inuu ciyaalka lumaan sida qaalibkaa waa guriga waa guriga hadduusan waalidku hagaagsanayn asiga waxaa laga waxay u badantaha awlaaddaas inaysan hagaagaynin waalidkii matalan hadduu sagsaag yahay fi salaa cunugu ma tukanaya waxaa laga yaaba gurigaba inuusan ku argaydoo sajaayad la dhigaayo lagu tukanayo xaguu ka tukanaa marka maba yaqaani salaad wax la ihahdo ma yaqaan guriga may kuxun yihiin marka hadduu cunuga guriga uu ku og yahay in waxaa waaye heesaha laga dhagaysto oo jaadka lagu cuno maalinka dambana waa cunaa maalinka dambana waa cunaaya geedka wuxuu leeyahay geedka aabba cunaya asagana waa geed fiican uu isleeyahay labada waali dariiqoodu raacaya hadhowta inaad tidhahdo marka ciyaalkaa iga lumay adoo sabab u ah waxba ka waxba kuu tari mayso adigaa sabab u ah gurigaaga waa inuu noqdo guri dad saalixiin ay ku nool yihiin insha allahu caruurtaadana ilaahay wuxuu ka dhigayaa markaa duriya saalixiin adu intaa ku dadaali kartaa ku dadaalaysaa xadiidkaas nebigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu tusinayaa tarbiyada xumada inay ka timaado min jihati alwaalid sida qaalibka way dhici kartaa waalidkoo toosan ciyaalka qaar inay lumaan laakiin sida badan fasaadku wuxuu ka imaanayaa waa guriga nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhaahday kullukum mas-uulun kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mid walba oo adinka idinka mida waxbaa la raaciyey mid walbana wuxuu mas-uul ka yaha wixii la raaciyey alimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatihi imaamka caamka ama amiirka ama ninka madaxda ah waa waxbaa la raaciyey yowma alqiyaamana waa la weydiinaa wixii la raaciyey wاrajulu raacin fii beytihi wa mas-uulun can raciyatihi ninkana waxaa la raaciyey gurigiisa iyo qoyskiisa iyo reerkiisa wuxuuna yowma alqiyaama wax laga weydiinaya wixii la raaciyey hadduu marka wixii la raaciyey lumiyey oo wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu mas-uul uga dhigay uu ka soo bixi waayo qofkaasi muxuu mudanayaa xadiid kaluu nebigu ku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhahda maa min raacin yastarciihi allahu caza wajalla raciyatan lam yaxuthaa binusxihi ilaa lam yajid raa'ixata aljanna wuxuu yidhi ma jiro mid wax la raaciyey oo wixii la raaciyey aanan u naseexayn oo waxa way sida loogu talagala aanan u gudan wixii la raaciyey mas-uuliyaddii ka saarnayd ilaa hadduu jiro qof noocaas ah jannada udgoonkeeda iyo carabteeda heli maayo iska daa inuu galeen riwaayad kale waxaa ku jirtay yamuutu yowma yamuutu wahuwa kaashin liraciyatihi ninka dhinta maalinka uu dhimanayo asoo khiyaanay wixii la raaciyey lam yajid raa'ixata aljanna wa ina riixahaa layuujadu min masiirati kada wa kada saasuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam heli maayo udgoonka jannada jannada udgoonkeeda iyo carabteedana waxaa laga helaa oo qofka ka soo gaaraya masiira ama masaafo intaa intaa le masaafo dheeruu nebigu sheegay sala allah alay slam macnaha qofkaas waa qof janno laga fogeeyo waay waa qof jannada laga dheereeyey oo janno udgoonkeeda iyo carabteeda aan arkaynin waa qofkii mas-uuliyad la saaray mas-uuliyaddii ilaahay subxaana wa tacaala uu saarayna dayacay oo ka soo bixi waayey mas-uuliyaddiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu amray dadka muslimiinta ah inay carruurtooda salaadda ay faraan hadday gaaraan toddoba sano inay ku garaacaan haddii ay gaaraan toban sano rasuulku saasuu amray sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu amray in waalidka oo carruurtu salaadda ay faramuruu abnaa'akum bisalaati wa hum abnaa'u sabcin saasuu yihi rasuulka calayh isalaatu wasalaam carruurtiina fara salaadda ayagoo toddoba sano jira wadribuuhum calayha salaada ku garaaca wahum abnaa'u cashri ayagoo toban sana jir toban sana hadduu gaaro maaha intuu ka keliya looga kaabtoomaayo waa lagu garaacaya salaada qasabuu ku tukanaya wafariquu baynahum fi lmadaajic wuxuu yidhahda jiifkana ku kala geeya hadduu cunugu tamyiis gaaro maaha in laisla seexiyo oo wiilkii gabadha isdhinac jiiftaan tarbiya xumaday ka mid tahay nebigu sala allah alay slam wuxuu leeyahay jiifkana ku kala geeya carruurta wafariquu baynahum fi lmadaajici toddoba sano marka haddii uu gaaro salaadda waa in la amro amarkaas ma waajiba amase waajib ma aha waalidkay waajib ku tahay waalidku waa ku waajib hadduu waajibkaas ka soo bixi waayana dembiilo waa waa caasu waa min amarka rasuulka caasiye sala allahu calayhi wasalam toddoba sano hadduu gaaro ma aha asoo taarku salaad inuu guriga kuu joogo waa inuu tukado sababtu maxay tahay weli maqaan gaarine waxaa la rabaa inuu ku tababarto salaadda iyo cibaadada haddaad toddoba sano aadan ku amrin iyo toban sano shan iyo toban sano markuu gaaro waa dhisanaya salaaddii iyo cibaadadii waxaa la rabaa asigoo yar oo qaan gaarin oo aan mukallaf ahayn inuu ku tababarto salaaddii uu la qabsado salaaddii tukashadeeda markaa shan iyo toban sano markuu uu gaaro ama uu qaan gaaro maxaa u sahlanaanaya inuu cibaadadii ilahay ku waajiba sii wato oo u sahlan tahay walidaalika nebigu sala allah alay slam wuxuu amray toddoba sano in salaadda lagu lagu yani lagu amro amarkaas laakiin waa inaad bartid barashaa ka horaysa salaadda siduu u tuka lahaa qaabku u tuka lahaa waa inaad fartid waa toban sana hadduu gaaro amar keliya miyaad uga kaaftoomaysaa waa iga diiday inuu tukado qiil ma aha ciyaal yaroo toban sano jiro oo adigoo gacantaada ku hoos jira inaad tidhaahdo waa diiday inuu tukado ilaahay agtiisa cudurdaarkuuma ah waa diiday inuu tukado wahum abnaa'u cashrin amara waxaa lagugu siiyo nebigu kugu amray sala allahu calayhi wasalama inaad salaadda aad ku garaacdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa gurigiisa ku noolaa camr bn abi salma saxaabiga la yidhaahdo radia allahu canhu asagoo wiil yar ah waxaa dhashay ummu salma oo zawjatu nebiy ah calayhi salaatu wasalaam camr bn abi salma waxay u dhashay abu salma nin kale u dhashay laakiin guriga nebiguu ku koray calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu baray qaabka cuntada loo cuno aadaabu طacaam waxyaala in la bara la rabo waayo carruurtay ka mid taha wuxuu yidhahda yaa gulaamu sami llaaha wiilyow ilaahay magacaaw markaa cuntada cunayso bismi illaahi dheh wa kul biyamiinika midigtaadana ku cun wa kul mimaa yeliika dhinaca adiga kusoo xigana ka cun meeqa tarbiyo waa saddex tarbiyo oo ku tacalluqda fi acaam cuntada ku tacalluqda waa tarbiyada koowaad cuntada markaad cunayso bismi illaahi dheh waa ciyaalka inaad bartad waa inaad bartid waa inay bismi illah yidhaahdaan markay cuntada cunayaan nebigu waa ku tarbiyeyey calayhi salaatu wasalaam wa kul biyamiinika midigtaada ku cun ciyaalka inaad midigta wax ku cun aad tidhaahdo inaad ku tarbiyaysid waay bidixda ha ku cunin bidixda ha ku cabini midigta ku cab waa inaad lagaa rabaa inaad ku tarbiyaysid waana waajib tarbiyadaas waa waajib waa xagguu ku cunayaa waa kul mimaa yeliika dhanka ku soo xigana wax ka cun buu yidhi nebi sala allah alay slam oo saxan gacantaada waysa dhex wareegin saxanka waa tarbiya fi acaam rasuulku sal اlahu عalيه wasalama wiilkaas oo adeerku u yahay ee gurigiisa ku noolaa nebiga sal اlahu alيه wasalam wuxuu ku tarbiyeyey tarbiyadaas ku tarbiyeyey waana xifdiyey camr bn abi salma ilaa uu asaga ummadda usoo gudbiyey asaa soo raray xadiidka inuu nebiga saa faray calayh الsalaatu wasalaam asaa ummadda usoo gudbiyey waa tarbiya cadiima oo nebigu sal اlahu alيه wasalam ku tarbiyeeyey wiilkaas sidaasoo kale nebigu calayh الsalaatu wasalaam caruurta wuxuu ku tarbiyey jiray inaan xaaraanta la cunin xaaraamta inaysan bannaaneen in la cuno nebigu sala allah alay slam ciyaalka uu ku tarbiyey jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay alxasan ibna cali ibna abi aalib oo awow u yahay ayaa timir dhacday oo meel tiilla ayuu ka qaatay timir meel tiilla ayuu qaatay markaasuu wuxuu damcay inuu cuno waa wiil yar waa ciyaal yar nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu idhahda kakin kak kak macnaha waxaa waay ka joogso waay markaasu wuxuu ku yidhaahday amaa calimta annaa laa na'kulu sadaqa ma waadan ogeyn buu yidhi xasanow inaysan sadaqada annaga noo xalaal ahayn waa wiil yar laakiin muxuu ku tarbiyeynayaa ahlu beytka inaysan sadaqada cunin rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qaraabadiisaba sadaqada inay cunaan looma ogola saa darteed wuxuu yidhaahday ma waadan ogeyn allaa annaa laa na'kulu sadaqa inaan annaga sadaqada cunin riwaayada qaar waxaa ku jirtay inaysan xalaal noo ahayn inaan sadaqada cunno ma waadan ogeyn xasanow waa tarbiya cadiima nebigu sala allahu alay slam uu ku tarbiyeynayo inaysan bannaanayn xaaraanta in la cuno marka waa yar yahay mukallaf ma aha laakiin muxuu ku tarbiyeynayaa waxyaalihii aan bannaanayn fi sharci wuxuu yidhahda nooma xalaal ah waxa aad samaynayso iska dhaaf ha cunin sadaqada xalaal nooma ahayn nebigu waa ku tarbiyeeyey sala allahu calayhi wasalam asigoo yar caruurta marka waxaa la rabaa in lagu tarbiyeeyo xalaasha in la cuno xaaraantana laga dheeraado tarbiyada wanaagsan ay ka mid tahay waxyaalaha xun inaad tidhaado waa xun yihiin waxaan waxaanna waa fiican yihiin kalaamka ayibka ah iyo hadalka wanaagsan inay dadka ka waaweyn kula hadlaan hadallada aan wanaagsanayn in laga dhowro oo laga ilaaliyo hooyadu hadday xanaacdo hadday hadal xun ku hadlayso cunug waa ka xifdinaya caayitanka iyo aflagaadada guriga lagu dhex sheegayo asna waa xifdinaya bal ciyaalka yar qaar waxaa arkaysaa waalidka ku leh wixii uu ka maqlay asuu ku celinaya ila waa yaryah hadalkaanuu maqlay inuu fiican yahay inuu xun yahay kalama yaqaano asigii waalidkuu ku celinaya hadhowta waxaa laga yaaba inu yidhaha muxuu saa ileeya maanoo waalid oo saa ileeya adaa baray laakiin carabkaaga ka dhowr laftirkaaga kelimaadka xun sababtoo ah ciyaalku dariiqadaadu ku tarbiyo waddada adiga raacday raacaya hadal fiican iyo akhlaaq wanaagsan iyo waxa waay kelimaadka ayibka ee wanaagsan ku tarbiyey waxyaalaha waajibka ee lagaaga baahan yaha waa inaad carruurta ku tarbiyeyso nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa la tusiyey ama naagi ay tusisay cunug yar ay dhashay oo ay u wadda xajka waa wiil yar waa la ximbaarsan yahay cunug yar oo la ximbaarsan yaha waa markaasay tihi ali haadaa xajun yaa rasuula allah rasuulka ilaahay cunungaan xaj ma leeyahay kan haddaan xajka la aadon xaji siiyo xaj ma leeyahay markaasuu yidhahdo nacam walaki ajrun xaj waa leeyahay aduguna ajaraad leedahay buui ajarkay leedaha waa maxay inay ku tarbiyeynayso cibaadada ilahay asoo yar ay waxay geynaysaa xajkii acmaashii xajkay la qabanayay buu arkayaa cunugi marka waa sii jeclaysanayaa cibaadada khayrkaas uu ku dhex jiro waa jeclaysanaya saxaabada ridwaanullaahi calayhim ciyaalka ayagoo yaryar ayay waxay fari jireen inay soomaan soomka ku qasbi jireen soomka waxyaalaha ugu adag waay markuu ciyaalku yar yahay gaajo uma adkaysan kara inta badan haddana maca daalika waa gaajaysiinayeen ciyaalka waxay ku qasbayeen inay gaajoodaan si ay ula qabsadaan soomka sida ay tidhi gabar saxaabiyad ah oo la yidhaahdo rubayic radia allaahu canha waxay tidhaahda kunnaa nusawimu sibyaana waxaan soomi jirnay bay tihi ciyaalka waa soomi jirnay waxaana sii jirna bay tidhi suuf ama waxyaale ay ku ciyaaraan ayaan u dhiibi jirna bay tihi markay ooyaan gelinka dambe ilan gelinka dambe inta badan gaajada soo kululaanaysa markay ooyaan ay yidhahdo gaajada ay la ooyaan waxyaale ay ku ciyaaraana loo dhiibayaa waxyaalahaasa lagu maaweelinayaa ilaa qoraxdu ay ka dhacdo saasayay ku soomi jireen lidaalika cumar bn khaaab radia allaahu canhu wuxuu arkay nin khamre cabay oo sakraan ah ayadoo la sooman yahay markaasuu yidhahda anashwaanu wa sibyaanunaa saa'imuun ma sakraansan tahay buu yidhi ayadoo ciyaalkeennuna ay sooman yihiin carruurteenaa sooman adiguna wuxuu yidhahda khamraad cabaysaa miyaa fii nahaari ramadaan hadda shaahidka waxaa waay wa sibyaanunaa saa'imuun ayadoo carruurteennu ay sooman yihiin carruurtu waa soomi jireen waxayna ku tarbiyey jireen cala soom sababtoo hadduu weynaado waxaa laga yaabaa inuu diido inuu soomo ama uu yidhaahdo gaaja ay haysto shan iyo toban jir gaaja ay haysale xaggee la geenaya waa mukallaf cibaadadii waa ku waajib waa laga rabaa haddana maca daalika waxa laga yaaba inu yidhahdo waa gaajaysana tarbiya xumaa sabab u ah waxaa la rabay intuusan shan iyo toban kusoo dhowaanin ama uusan soo gaarinba in soon lagu tarbiyeeyo oo uu la qabsado in la soomo arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiim u ah sidaas oo kale nebigu sala allahu calayhi wasalam carruurta wuxuu kula dadaali jiray tacliimta diinta islaamka inay bartaan caqiidada saxiixa ah inay bartaan diinta islaamka waana waxyaalaha ugu muhiimsan waalidkana ku waajiba inay carruurtooda kula dadaalaan nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa raacay ibnu cabbaas oo wiil yar ah markaas markaasuu ku yidhi yaa ghulaamu innii ucallimuka kalimaatin ixfad illaaha yaxfadka wiil yahow aniga waxaan ku barayaa buu yidhi kelimaad dhowr kelimadood aan ku barayaa ninka la baraayaa waayo waa wiil yar waa cabdullahi ibni cabbaas radi allahu canhu markaa waa yarya dhowr kelimaod aan ku barayaa buu ixfad illaaha yaxfadka ilaahay subxaana wa tacaala xifdi waajibaadka alla ilaali wuxuu alla kaa reebana ka har ilaaha ku ilaalinaya subxaana wa tacaala waa dardaaran aad iyo aad muhiim u ah carruurta in la barana ay muhiim tahay ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay xifdi alla xifdi maxaa laga wadaa bimacnaa muraaqaba inaa ilahay iska ilaaliso subxaana wa tacaala inuu kugu arko wuxuusan raalli ka ahayn ama uu kugu arko wuxuu kugu waajibiyey adoo ka tegaaya ilahay waxaad ka helaysaa hortaada تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله هذا وح ويديسنيسي إلهي كلي ويديسه وتربية هذه العظيم واحد عدك وح ويديسنه هذا وح ويديسنيسي الله كعبور ويديسه وإذا استعنت فاستعن بالله هذه العدك الله ويديسنيسينا الله ويديسه سبحانه وتعالى واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ogow haddii dadku ay u kulmaan inay kugu taraan shay waa khalqigoo dhan hadday u kulmaan inay shay kugu anfacaan wax kugu taraan kugu tari maayaan ilaa waxuu alla kuu qoro mooyaane dadka dhan hadday maanta u kulmaan inay wax ku siiyaan wixii ilaahay kugu qadara keliya ku sii karaan wax ka badan kuma sii karaan walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayk hadday dadku u kulmaan inay wax kugu dhibaan oo dhib kuu geystaan kuguma dhibi karaan ilaa wixii ilaahay kuu qadara maaha subxaanahu wa tacaala maxaa la baray cabdullahi bni cabbaas xaqiiqatu tawakul cala allah inuu ilaahay tala saarto subxaana wa tacaala inuu ogaado khalqigu annahum laa yanfacuuna walaa yaduruun waxay kuu tari karaan iyo waxay kuu dhibi karaan midna ma laha ilaa wixii ilaahay kuu qoran mooyaane subxana wa tacala waa aliimaan bilqadar markaasuu wuxuu yidhi waclam أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أقول وحك أصيب إني أسان أهي وحك قفي لها وحك هو دعا كما قرب مري لهين أوحي لهيك قدر سبحانه وتعالى وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وحك قفنا معها وحك أصيبي وحك قفا وحك أصيبي معها الرنزاسين أقول المهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وحو بري كلمات كاس عظيماتك هي كتعلق في الاعتقاد عقيدتك خاصة وحو إلى بركة لماتك أحد الصحابة رضي الله عنه وحو إلى هذي نبقى أيا أنمت ونحن فدية حزاورة أنه ويلطنا ليرأى أو إسلائك حق الدأذة لمن هو حانا يويل إسكو وضعك ما وضعنا ليرأى أن فتعلمنا القرآن وتعلمنا الإيمان يعني قرآنك إيه إيمانك النبي كبر النبي صلى الله عليه وسلم وويلال يرير markay iimaanka iyo tacliye baranayaan quraanka nabiga u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu ku tarbiyay inay quraankana bartaan masaa'isha diintana ay wax ka fahmaan waana wiilal yaryar oo wiilal dhalinyaro rasuulka alayhi salatu wasallam laakiin wuxuu ku tarbiyay ala diin markii u yimaadeen waalidka markaa waxa ku waajib ah inuu caruurtiisa ku tarbiyeeyo ala taallumi diinillahi azza wa jalla diinta ilaahay barashadeeda in diinta ilaahay ay bartaan quraanka ugu horeeyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalama inay cilmiga bartaan oo xalaqaatulcilmi ay xaadiraan oo diinta ay ku dadaalaan barashadeeda cumar ibnu khadaab radia allahu canhu wiilkiisa cabdullaahi wuxuu la soo xaadiri jiray majaalista nebiga sala allahu calayhi wasalam asagoo wiil yaca ilaa uu cabdullahi ibni cumar radia allahu canhu uu sheegay inuu xaadiray majlis majaalista ka mid ah oo nebigu sala allahu calayhi wasalam su-aal uu ku weydiiyo saxaabada wuxuu yidhaahday waxaad ii sheegtaan geed laa yasqutu waraquhaa caleemaheeda uusan dhicin geed caleentiisa uusan dhicaynin oo mar walba nafci iyo wanaag uu ku jiro geedkaas ii sheeg oo qofka mu'minkaa shabaho u eg qofka mu'minka ayuu shabbahaa halla ii sheega buui akhbiruunii maa hiya geedkaas waa maxay ii sheega jalsada yaa wax ka fadhiya cabdullahi bni cumar oo wiil yar ah aabbihiisna waa fadhiya cumar bn khaaab radia allaahu canhu saxaabadii raggii waaweynaaya saxaabada nin walboo geeduu sheegay waxay ku fakireen geedka nebiga uu raadinayo sala allahu alay slam ama uu ka rabo inuu yahay geed baadiyaha ku yaalla marka geedihii baadiyahay tilmaameen qofba geeduu sheegay ibnu cumar wuxuu yidhi aniga waxaa qalbigeyga ku soo dhacday inuu nebiga ka wado sala allahu calayh wasalam annakhl geedtimiraadka inuu ka wado waa wiil yar haddana laakiin maskaxiisa waxa kusoo dhacday in geedtimiraad laga wado waxaan damcay buu yidhi inaan ka jawaabo haddana wuxuu yidhi markaan hareeraha fiiriyey abubakar iyo cumaraa fadhiyo odayaashii waxaana lagu tarbiyeeyey hadda dadka waaweyn inuu aadaab wanaagsan kula dhaqmo waa wiil tarbiyeysanwa hareeruhuu fiiriyey markuu arkay abubakar iyo cumar iyo ragga odayaashoo fadhiya waan xishooda buu yidhi inaan jawaabo ayadoo raggaa ay joogaan waa aamus geedku wax ka jawaabo waa la waayey ilaa nebigu uu ka jawaabay sala allahu calayh wasalam uu yidhahdo hiya nakla waa geed timiraadka buui yay iswaafaqeen jawaabta ibnu cumar oo maskaxdiisa ka guuxaysa ayaa jawaab saxa ahayd laakiin maxaa ka celiyey wuxuu ka heebaystay ragga odayaasha oo ka heebaystay wuxuuse wax odayaashu ka jawaabi waayeen adugu haddaad ka jawaabto amay ceeb kugu tahay markii jalsadii ay ka baxeen ayuu aabbihiis u sheegay wuxuu yidhi aabbow maanta su-aashii nebiga weydiiyey sala allahu calayhi wasalam waxay igu soo dhacday buu yidhi inay geetimiraad ahayd qalbigeeday ku soo dhacday markaasuu yidhi maxaa u jawaabi weyse maxaa ku haysto kugu dhacay maxaa uga jawaabi weyse ilaan waa waalid jecel inuu ku raaxaysto wiilkiisoo cilmiga ka jawaabayo diintii wax ka baranayo aad u jeclaan lahaa wuxuu yidhahdaa maxaad uga jawaabi weyse markaasuu yidhaahda waxaan ka xishooday odayaashii meesha fadhiyo adiga iyo abubakar aad ku jirteen wuxuu yidhaahday inaad ka jawaabto ayaan ka jeclaan lahaa kada wa kada waxyaala badan uuka sheego adduunyada ka mida ayuu yidhaahday intaasoo adduunyaha waxaan ka jeclaan lahaa adoo caawa su-aashaas ka jawaaba macnaa aad wuxuu u jeclaan lahaa cumar bn khaaab radia allahu canhu wiilkiisa inuu jawaabtaas saxiixa ku jawaabo amaama annaas qof walba waalidna waa ku farxi lahaa tabcan laakiin wiilka xishooda ka celiyo wiil waxuu ahaa macnaa dhankaa ka fiiriyey asagoo dhankalu ka fiiriyey ibnu cabbaas radia allaahu canhu isagoo wiil yar ah ayuu cumar ibnu khaaab radia allahu canhu wuxuu u kaxay jiray shirarka odayaasha qasdiga cumar maxay taha wiilka yar u kaxaynaayo dhiiragelin waxaa la rabaa cunuga hadduu yahay mid fahan badan xagga khayrka iyo wanaagga nashaaq u leh in la dhiirageliyo ma aha in la niyad jebiyo wanaagga kuma jirto in la niyad jebiyo cumar bn khaaab wuxuu arkay ibnu cabaas wiil yar waaye haddana maca daalika cilmi badan ayuu yaqaanaa cilmigana waa ku dadaalaa nin cilmiga jecel waay wuxuu jeclaystay inuu kaxeeyo uu ku dhiirogeliyo majaalista odayaashu wax ka joogaan inuu geeyo odayaashii beder ka soo qayb gala dagaalkii beder ridwaan ullaahi calayhim sida cabdiraxmaan ibni cawf iyo ragga la midka ahaa markuu cumar la shiraayo waxaa garab fadhiyay cabdullahi ibni cabbaas oo wiil yar ah ilaa qaarkood ay dhibsadeenay yidhaahdeen maalin walba maxaad wiilkaan yar u keentaa wiilal asoo kalaa waa noo joogaan annagoo ma keenneen wiilal asoo kalaa ayaa guriga noo joogay yidhahdeen mana soo mana keenna majaalista noocaan oo kalea anaa idi anaa idin ogeysii doono buu yidhi waad arki doontaa sababtaan u keenay anaa adinka arki doono buu yidhi su-aalow dhex dhiga wuxuu rabaa fadliga ibnu cabbaas inuu muujiyey cumar wuxuu yidhi idaa jaaa nasrullaahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaja suuraddaas maxaa loola jeedaa saxaabada qaar ragga odayaasha ahaa qaar waa aamuseen qaarna waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi haddii nasriga alla uu yimaado oo maka la furto dadkuna ay diinta alla soo galaan koox koox ay u soo galaan fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu waxaa la amray nebiga inuu ilaahay nasaho ilaahayna uu ku mahdiyo subxaana wa tacaala waa intaasa yidhahdeen inuu ilaahay nasaho alla dembi dhaaf weydiisto saasaa nebiga la faray calayh isalaatu wasalaam wax intaas ka dheeraada uma hayna yidhaah ragna waa aamuseenoo maysan jawaabin markaasuu yidhi ibnu cabbaasow adigu maxaad ka leedahay suuraddan ibnu cabbaas wuxuu yidhi waa calaamatu ajali rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama aclamahu allahu iyaah waa calaamad nebiga calayh isalaatu wasalaam geeridiisa inay soo dhowdahay ayay calaamad u tahay allana wuxuu ogeysiiyey rasuulkiisa in ajashiisu soo dhowdahay saa darteed waxa lagu yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu wahaadaa calaamatu ajalik waxaa la yidhi waa calaamadda ajashaada ayay taa waktigaaga soo dhow haddaad aragto ayadoo nasriga alla yimid makana la furto dadkuna diinta alla soo galaan hadda waktigaagu waa dhow yahay saasaa loola jeedaa buui cumar bnu khaaab radia allahu canhu wuxuu yidhahday maa aclamu minha ilaa maa taclam ibnu cabbaasow waxa adiga aad ka garanayso mooyaan wax kale anugu ka garan maayo intaa ku fasirta wa odayaashii maxaa u muuqday odayaasha waxaa u muuqda wiilka cilmigiisa idan cumar radi allahu canhu waa caddeeyey sababta ibnu cabbaas kusoo kaxaynaayo jalsaduu ka caddeeyey su-aashay ku caddaatay macnaa wuxuu leeyay ninku waa waa nin wax yaqaana waa nin cilmiga iyo khayrka ku dadaalayo saa darteed dhiiragelin oo u baahan yahay iyo majaalista khayrka in lasoo xaadiriyo waxay ka mid tahay marka tarbiyada carruurta waxyaalaha tarbiyad xumada ah waxaa ka mid ah cunuga asigoo yar in lagu barbaariyo waxyaalaha macaasida ah ee alla uusan raalli ka ahay subxaanahu wa tacaala sida in la dhegaysiiyo heesaha fanaaniintana la kala baro waxaa laga yaabaa carruurta qaar inuu fanaaniinta magacyadooda yaqaano abubakar magaciisana uusan aqoonin iyo cumar bnu khataab iyo uusan garanayn iyo waxay ahaayeen waa tarbiyixumo waa waxaa laga yaabaa gaal banooni ciyaara inuu magaciisa xifdisan yahay oo telefishinada uu ka daawado qaabku u yaallo oo maalinka dambena sidiisoo kale oo madaxa u jarto tarbiye fiican miya mase waa tarbiya sayi'a waa tarbiye aad iyo aad u liidata waay yowma alqiyaamana waa la weydiinaa waalidka noocaas ah ee carruurtooda sidaa ku tarbiyeynaya bal waxyaalaha hariibka waxaa ka mid a ciyaal yaroo waxaa arkaysaa inta moobeel loo dhiibo waalidkuna uu garab socdo heesina u shidan tahay geesahana u xiranta waana cunug yar saddex sanuu jiraa qaarkood afar sanuu jiraa waxyaalaha cajaa'ibkale magaalada aan ku arkay ka mid tahay saddex sano afar sano cunug jira ayaa waxaas lagu tarbiyeynaya aaway qur'aankii aawa maxaa ugu tarbiyey weyse dadka saalixiinta dariiqooda iyo waddadooda dariiqatu alambiyaa iyo dadka wan wanaagsan markaad ku tarbiyeynaysa dariiqatu alashraar iyo dadka liita iyo dadka xun waddadooda waa tarbiya sayi'a qofkaasina waa kaashun liraciyatihi waa qof khiyaanay wixii ilaahay raaciyey subxaana wa tacaala yowma alqiyaamana waa su-aal u taalla dariiqaa xun ee ee liita oo carruurtiisa uu ku tarbiyeynayo waxaa la rabaa in carruurta lagu tarbiyeeyo istimaacu lqur'aan kalaam ullahi caza wajal inay dhegaystaan oo moobeellada loogu shubo haddaad moobeyl siinaysid moobeelka ugu shub qur'aanka moobeelka ugu shub axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalama moobeelka ugu shub saxaabadii iyo dadkay ahaayeen dadka saalixiinta ah aawa siiradoodii abubakr radi allahu canhu cumar bnu khadaab cali bni abi aalib cusmaan ibnu cafaan dadkaa saalixiinta ah iyo wixii khayr ay sameeyeen iyo waxaa weeye dowrkii ay ka ciyaareen islaamka faafidiisa inuu cunuga ku tarbiyoodo oo lagu tarbiyeeyo si asigana berri uu dariiqooda u maro laakiin dadka ashraarta haddaad ku xirto oo berri hadduu shariir noodo adaa lumiyey fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi macnaheedu maaha yahuudinimo keliya in laga wado laakiin akhlaaqdiisa hadday lumto oo waalidka uu lumiyo macnaheedu waxaa waa dariiqa toosanaad ka lumiso asalka qofka alla wuxuu abuurayaa asigoo toosan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala khalaqtu cibaadii xunafaa'a addoommadaydu waxaan abuuray ayagoo toosan maxaa ku dhacay marka fajtaalathum shayaaiin shayaadiinta ayaa jiyatay shayaadiinaa kaxaysatay laakiin aniga waxaan abuuray buu yidhi alla ayagoo toosan oo hagaagsan ayagoo wanaagsan wanaaggaas alla uu ku abuuray subxaana wa tacaala adigu ku tarbiyey kula dadaal ilaahayna u bari subxaana wa tacaala tarbiyada xun waxaa ka mid ah in carruurta la habaaro waa tarbiye aad iyo aad u liidato waa nebiguna waa ka digey sala allahu calayhi wasalama inaad carruurta la habaaro laa tadcuu calaa anfusikum walaa calaa awlaadikum saasuu yidhi rasuulka calayh isalaatu wasalaam naftiinna ha habaarina carruurtiinnana ha habaarina maxaa dhacay waxaa laga yaabaa buu yidhi saacatu ijaaba inay waafaqdo oo fa yustajaaba lakum laydinka ajiibo wakti ilaahay ducada ajiibaayo oo qofka alla barya alla uu baryada ka ajiibayo inuu qof inaad waxaa laga yaabaa aada waafaqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa ajiibo habaarkii marka balaayo kugu dhacda markaad tidhaahdo waxaa laga yaabaa balaayada inuu ilaahay ajiibo inay ku dhacdo hadhowtina waa la baroorana waxaa leeyahay ciyaalkiia balaayo iga dhacdo musiiba igu dhacdo adaana ku habaaray adaa ku habaaray taa beddelkeeda ugu ducay inuu ilaahay hagaajiyo subxaana wa tacaala oo ilaahay uu wanaajiyo carruurtaada sida dadkii saalixiintaaba hore aan u saaran inay carruurtooda ugu ducay jireen ilaahu carruur hagaagsan isii duriyatan ayiba wa aslix lii fii duriyatii allow carruurtayda ii wanaaji ducadaasaa la rabaa inaa ilaahay ka barido subxaana wa tacaala laakiin haddaad ilaahay ka barido inuu ilaahay halaago balaaya alla uu ku rido musiiba ay ku dhacdo macnaheedu waa maxay qofkaasi adaa habaara marka adaa sii fogeeyey khayr oo dhan adaa ka fogeeyey nebigu wuxuu yidhi sala allah alay slam alaatu dacawaatin mustajaaba saddex duca waa la ajiibaa saddexda duca waxaa ka mid ah ducaau lwaalid waa waalidka ducadiisa oo waladkiisa uu ducaynayo haddaad khayr ugu ducaysan ilaahay waa kaa ajiibaya in sha allah haddaad xumaan ugu ducaysana waxaad ama aad ku habaartana waxaad khatar ugu jirtaa inuu ilaahay habaarkaaga ajiibo ciyaalkaadun halkaa ay musiiba kula dhacdo waxaan ognahay waalid walba carruurtiisa lama rabo inay musiiba ku dhacdo laakiin mararka qaar carabkiisaa wuxuu la qabsanayaa inuu balaayo sheego uu yidhahdo musiibaha ku dhacday balaayo ku aragta iyo maar wax daran ha ku arkaan iyo waxyaala noocaas ay ka cabiraan waxaasu tarbiya sayi-a way tarbiyadaasu tarbiyo fiican ma aha tarbiyo wanaagsanna ma aha qofka muslimka waxaa la rabaa marka dhan walba inuu ka dadaalo tarbiyada carruurta ku dadaalideeda waxaa ka mid ah qofka markuu reerkiisa u galmoonaayo waxaa la rabaa ducadii nebiga baray sala allahu calayhi wasalam inuu ku ducayso si ilaahay carruurtiisa uu hagaajiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday axadkiin hadduu doonaayo reerkiisa inuu u tago idaa ataa axadukum ahlahu uu yidhaahdo bismi illah allahuma janibna ashayطaan wajanib الshayطaana maa razaqtanaa lam yadurahu shay-un ciyaalkaas wax dhibaaya lama ah waa ciyaalka ducadaas uu ku duceeyo waalidkii markuu reerkiisa u galmoonay macnaha waa ciyaalka alla uu qadaray inay ka abuurmaan jimaacaas lam yadurahu shay-un wax dhibaya male buu yidhi nebigu salى اllahu calayhi wasalam tarbiyada carruurta waxaa ka mid ah in loo muujiyo naxariis ma aha mar walba cunfi iyo ad adeeg iyo in shiddo mar walba lagu hayo taa carruurta waa kaa didinaysaa waana kaa fogaynaysaa nebiguna sala allahu calayh wasalam aad u owlaad jeclaa walidaalika umaama gabadhii yareed ee dhashay gabadhiisa nebigu sala allahu calayh wasalam waa ximbaaray fi salaa waa fi salaa hadda marna waa dhigayey marna waa qaadayay markuu sujuudaayana waa dhigayey markuu soo istaagaayana waa ximbaarsanaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam carruurtu waa fitna iyo ibtilaa ma aha inay kaa mashquuliyaan عن ذكر الله عز وجل هي واجباتك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يسأل إذا كم مشغولين هنتذين يا عرورتين ذكر إلهي ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون كوا صدا سمية وهنتذوا ذي عرورتوا ذي كم مشغولين ذكر إلهي كوا سيحوا إلى الله وكوا خساره وغيره إنما أموالكم وأولادكم فتنة hantidiinna iyo carruurtiinnaba waa fidna buu yidhi nebigu sala allahu calay wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagoo khudbaynaya oo mimbarka saaran ayaa waxaa soo galay xasan iyo xusein yacturaani wayaquumaan ayagoo marna kufaaya marna kacaaya waa markaas waana socdaan laakiin socodkiina awood badan mala waa ciyaal socda laakiin kufkufaaya way ila itaal badan ma lahaane nebigu waa isceli waaye sala allahu calayhi wasalam markuu arkay labada wiil awowgiiya ku soo socda oo haddana marna istaagaya marna kufaaya mimbarku inta ka soo dego ximbaarta markuu mimbarka ku noqday ayuu yidhaahda sadaqa allah innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna alla run buu sheega buu yidhi carruurta iyo hantidu fitna wa wuxuu yidhaahday ra'aytu haadayni waxaan arkay buu yidhi labadaan ciyaalo marna kufaya marna kacaya naftaydana waa hana waayo falam asbir ma sabrin buu yidhi waan sabri waaye inaan fiirsado ayagoo marna istaagaya marna kacaya nin acraabi ah ayaa wuxuu u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ciyaal dafta ku haysta oo dhunkoonaya markaasuu yidhaahday ma carruurtiinaa dhunkoontaan buu yidhi inna lii casharatan min alawlaad toban carruurahaan leeyahay buu yidhi maa qabaltu waaxidan minhu waaxid ka midan weligayba ma dhunkoon buu yidhi adinka jilaacaa idinku jira ma carruura dhunkoontaan buu yidhi weligayba ma dhunkoon buu yidhi hal cunugoo ka mida tobankaas nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma anaa idiin hana kara haddii ilaahay naxariista uu ka siiba qalbigiinna ana wax idin tari kara ma idin hanan karo naxariis hadduu alla qalbigiina ka siiba subxaana wa tacaala raxmaday ka mid tahay bal bacdu salaf waxay samayn jireen hadduu carruurta mid ka mida dhunkoodo kan kalena waa dhunkoon jire si cadba uu sameeyo bayna alawlaad tarbiyada owlaadda waxaa ka mid ah inaad ku tarbiyeyso alcadlu bayna alawlaad inaysan carruurta kaa arkin jawr iyo eexasho nucmaan ibnu bashiir aabbihii bashiir ayaa wuxuu sadaqeeyey ama wiilkiisa wuxuu siiyey hantiwuu siiyey markaasuu hooyadiisuna u markhaati geli wi wiilkaaga hantida waa siiy ayadaa marka hore ka codsatay in la siiye waxay tidhaahday anugu raalli noqon maayo ilaa nebiga aad markhaati geliso calayhi salaatu wasalaam rasuulku u tegey arrinkii u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday laa tushhidnii calaa jawr aniga ha ii markhaati gelin buu yidhi jawr iyo dulmi riwaayad kale wuxuu yidhaahday ittaqu llaaha wacdiluu bayna awlaadikum ilaahay ka baqa oo u cadaalad sameeya carruurtiinna alcadlu bayna alawlaadaa loo baahan yahay wاtaquu اllaha alla ka baqa wacdiluu cadaalad sameeya bayna awlaadikum carruurtiina u cadaalad sameeya wax siismada xataa waxaa la rabaa alcadlu bayna alawlaad kan haddaad wax siiso kanna waa inaad ku tala gasho in asigana wax siinayso oo waxa waaye cadli aad samayso bayna alawlaad riwaayada qaar waxaa ku jirta ma jeceshahay inay kuu sinaadaan fi lbiri oo kanna uu baari kuu noqdo kanna uu baari kuu noqdo xagga biriga isku mid ka noqdaan markaasuu yidhahda nacam markaasuu wuxuu yidhahda ku sin siismada siismadana ku siin sidaad u jeceshahay inay biriga iyo wanaaga kugu sinmaan adiguna siismada ku siin marka min tarbiyati alawlaad waxaa ka mid ah in loo maaragtay loo simo xagga siismada in lagu simo carruurta sida xadiidka hadda aan akrinay ku jira xadiid nucmaan ibnu bashiir inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalama ittaquu llaaha wacdiluu bayna awlaadikum ilaahay ka baqa oo waxaa weeye carruurtiina u cadaalad sameeya insaafaa la rabaa bayna alawlaad inaadan muujin inaad mid saa il gaara aad u jeceshahay kan kalena aadan saa u danaynaynin taa waxay ku beeraysaa cuqdaday ku beeraysaa waxyaalaha tarbiya xumada ah ee aad iyo aad dadka dhexdooda ugu intishaara waxaa ka mid ah in carruurta guryaha loo dhigo waxay u yaqaanaan yani telefisyon ama tilfaaz in la dhigo fi lbuyuut oo la yidhaha ciyaalkaa iga mashquulaaya waa iskaaga jeedinaya waa iskaaga jeedinaya waa meesha balaayo o dhan laga qaado wa waa meesha tarbiya xumada dhan ay ka soo ustuntay waa bahalkaas wa ciyaalkaa hadda geesaha xiiranaya waxay ka arkeen waa asiga gaalana maysan aragmana u tegine waxay ka qaateen macallinkooda waay tarbiya xumada meesha ay ka qaateen bahalkaasaa ka mid ah bahalkaa marka waa fasaad cariid ah oo aad iyo aad u weyn dadka muslimiintaahana aad iyo aad loogu dhibaateeyey diintooda iyo akhlaaqdooda intaba markay culammadu ka sheekaynayaan adraarka uu leeyahana wax la soo koobi kara ma aha akhlaaqda ciyaalkoo dhimanaysa tarbiya xumo guriga yani kusoo ku beermaysa heesihii iyo qaawanaanta iyo waxaa waaye yacni suuradaha khaliicada ah liito oo laga qaadanayo almuhim caddin aad iyo aad u tiro badan yihiin adraarta uu leeyahay guryaha oo la dhigto macnaheedu waxa waay marka shar guriga kuu taalla waay waa mucallimu shar guriga kuu yaalla oo ciyaalkaaguna tarbiyada xun ay ka qaadanayaan mar walba heesuu ka dhegaysanayaa xaguu heesta ku baranaya wuxuu ka maqlaayaa asigii gaaladii buu ka arkayaa iyo qaabkay u dhaqmaayaan asiguu ka qaadanaya oo tarbiyadoodu u qaadanaya bal qaar waxaa arkaysaa hadda magacyadii la baxaaya gaaladii ay lahaayeen gaal magaciisa gaal kubad ciyaaraha cajabinaaya asaa isku magacaabaya hebelaa la yidhaahdaa bul u fiirsanaynaa sida ay leeyihiin dadka kubadaha ciyaara inta badan xaguu ka keenanaynaasa gaalow ka qaata gaalow ka qaata taa marka waxay keenaysaa dabacsanaan ku timaada xataa diin ahaan gaaladu inay liidato dabacsanaana kaaga imaanaysa macnaheed waa xubbi iyo jaceyl inaad u qabto kaafir billaahi caza wajal arrintaasna waa tarbiyo xumo aad iyo aad u liidata waay bahalkaas marka waalidka waxaa ku waajiba inay ka dheeraadaan carruurtoodana ay ka fogeeyaan qarash badanna waa ku fadhiyaa lacag yar lagama soo bixiyo lacagtaas laga soo bixinaayana wax badan oo khayra waxaa laga yaabaa inaan loo ogolayn dadka qaar waxaa arkaysaa buushuu degan yahay telefisyoonaa saaran diishaa u saaran aqal ahaan waxaa laga yaba inuusan firaash iibsan karin laakiin bahalkaas lacagtuu ku gadaayo waxa laga yaba inu muddo aruurinaayo soo bahalkaa guriga u dhigta keliya awgeed waa ku dadaalaya wakti walbuu ku bixinaya soo bahalkaa u heli lahaa waa tarbiixumada dadka waalidka xaggooda ka timaada waa haddaa rabto marka carruurtaadu inay kuu wanaagsanaadaan gurigaaga marka hore wanaaji imaamu shaafici raximahullah ayaa wuxuu la talinayay ama u naseexaynayey nin mu'adib ah ninkii la dhihi jiray alamiir haaruun ibnu rashiid carruurow dhalay ayaa wuxuu u magacaabay ama waxaa waye uu yani u magacaabay nin u tarbiyeeya oo mucallim u noqda carruurtaas ninkii a waxaa la kulmay imaamu shaafici ayaa la kulmay markaasuu macallimkii asagoo la talinaya wuxuu ku yidhi carruurta aad tarbiyeynaysa intaadan tarbiyeynin ka hor naftaada tarbiyeeyu yidhi adiga sababtaa wuxuu yidhi carruurtu waxay adiga kaa arkaan ayay samaynayaan wixii adiga wanaag ku ah carruurtu waa u wanaag wixii adiga agtaada qabiix ka ahna carruurta agtooda waa ka qabiix waa wax xun wixii agtaada ka xun carruurta agtoodana waa ka xumaanaya adiga wixii agtaada ka wanaagsanna ogow carruurta aad tarbiyeynayso ayaga agtoodana waa ka wanaagsanaanaya marka wuxuu yidhi adiga naftaada marka hore ku tarbiyeey calaa tarbiyatin sharciya wixii khayra la imow si carruurtana ay kaaga daydaan khayrkaas wixii xumaana u xumay oo inay shar yihiin oo wax liita ay yihiin tusi si carruurta ay kaaga qaataan yani ay uga fogaadaan shartaas ay u dareemaan waxaana wax xun inay yihiin mawduuca markaa tarbiyat alawlaad waa mawduuc aad iyo aad muhiim u ah dadka muslimiinta aana ku waajiba salafku ridwaan ullaahi calayhim carruurtooda arrintaa waa kula dadaali jireen curwa asoo carruurtiisa la talinaya wuxuu yidhi yaa abnaa'i tacallamu alcilma carruurteedii wuxuu yidhi cilmiga barta maanta waxaad tihiin buu yidhi sigaara qawmin وستكونون غدا كبار قوم بري waxaa noqonaysaan dadka kuwa ugu waaweyn maanta wuxuu waa yaryartii qoomka adinka ugu yar berina waxaad noqonaysaan dadka kuwooda waaweyn aad noqonaysaan dadka waaweyn aad ka mid noqonaysaane intaa hadda yaryar tihiin wuxuu dhihi jiray cilmiga barta halumuu ilaya ii kaalaya cilmiga iga ximbaara saasuu dhihi jiray faina azhada annaasi faina azhada annaasi fi lcaalimi ahlu dadka waxa uu dheer caalimka oo ka fogaansho og waa dadka ehelka u ahe ha iga dheeraanin oo cilmiga kaalaya iga qaata oo aniga iga barta saasaa la rabaa marka carruurtaada inaad ku tarbiyayso cilmiga inay ku dadaalaan qur'aanka inay bartaan akhlaaqda wanaagsan waxa waaye salaamta in la baro inuu kugu salaamo asalaamu calaykum salaamta islaamka oo waxa waaye subax wanaagsan iyo galab wanaagsan iyo aan laga dhiganin salaamta islaamka lagu bedelinin in lagu bedesho waxaa waaye in lagu salaamo tarbiya wanaagsan oo haddaad tagaysana assalaamu calaykum haddudad u yimaado xataa uu yidhahdo assalaamu calaykum waxay ka mid tahay tarbiyada wanaagsan ay ka mid tahay qaabka socodka labiska uu labisanaayo waxyaalahaasoo dhan waa inaad ku tarbiyayso tarbiyada islaamiga ah ee wanaagsan taasaa waxaa ku guda kartaa mas-uuliyadda ilaahay ku saara subxaana wa tacaala waxaana markaa ka soo baxaysaa amarkii alla uu ku siiye uu ku yidhi quu anfusakum wa ahliikum naaran ila naarta waxaa reerkaaga iyo qoyskaaga iyo naftaada aad u ilaalin kartid waa dariiqaas wanaagsan inaad ku wanaaj ku hagaajisid wa adoo marka tarbiyo wanaagsan ku tarbiyeeyo ku dadaalay hadduu fasahaado markuu weynaado adiga waajibkaaga waa gudatay adiga waajibkaaga waa gudatay carruurta wanaagsan ogow adiga nafci kuu yihiin berri adiga nafci kuu yihiin waa samaradaadii waa kasbigaagii lidaalika nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min alaas insaanku hadduu dhinto camalkiisa waa go'aya ilaa saddex maaan sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah sadaqa jaariya iska socoto inaad la baxdo iyo inaad ka tagto cilmi lagu intifaaco dadka kaa dambeeya ay ku intifaacaan ama inaad ka tagto walad saalix ah oo kuu ducaynaya oo la ilaahu u dembi dhaaf waalidkee waladkaaga suu kugu ducaynaa marka haddaadan marka hore adigu tarbiyo wanaagsan aadan ku tarbiye marka hore tarbiyo wanaagsan ku tarbiyey bacda daalika hadduu hagaago ilaahayna u bari subxaana wa tacaala haddaad dhimato adigana waa kuu soo ducaynaya ducadaasna waa kuu soconaysaa oo waladin saalixin yadcuu lah tarbiyada xun waxaa ka mid ah warqadaana lagu sheegay ikhtilaaska carruurta lagu tarbiyeynaayo isdhexgalka waxaad maqlaysaa dadhaha gabdhaha iga fasahaaday ama wiila iga fasahaaday fasaadkuna wuxuu ka imaanayaa waa madaarista ikhtilaaska wiil iyo gabar la iska fariisinayo ajnabi ah wax ilaahay looga baqa waayo subxana wa tacala waana dembi aad iyo aad u weyn dembigaas dembi yar ma aha waana masdaru zinaa zinada iyo faaxishada meeshay ka soo fulaan waa alikhtilaat bayna aljinsayn diinta islaamka hor arrintaa aad iyo aad uga digtay sharciga aad iyo aad u arrinkaa uga digey in laysgarab fariisiyo wiilal gabar ajnabi kale ah oo iskuulladii lagu saaxiiba iyo jaamicaadkii oo waddooyinkii waxaad arkaysaa qaar israacaya mar walba inay wada dhasheen aad mooddaa waa geynaya waa ka soo celinaya xaaskiisana maaha walaashii maaha maxram uma aha wuxuu ku leehay waa la sheekaysanayaa ama waxaa la leehay xiriira naga dhexeeya ama saaxiibnimaa naga dhexaysa waxaas waxaa laga keena gaalada xaggooda waa atashabuh bilkaafiriin waa gaalada laisku shabahayo gaalada laga sheegaa soddon sanaan saaxiibbaahay isma guurtaa guuri waxaa waay zinadii iyo guurka oo iskugu mid soddon sanay saaxiibba ahaayeen labaatan sanay saaxiibba ahaayeen waxaa gaalada laga keenay diinta islaamku waxay faraysaa qofka haddii ajnabi kaa taha waa inaad ka socnaato ayaduna ay kaa socnaato waa in la kala soocan yahay haddii aad damca damacdo guur wax lagu ogol yahaa jira iska fiiri wejigeeda bacda daalikana guurso laakiin xiriirkeenna iska socdo sanad iyo laba sanaa saaxiibbanaa wax diinta islaamka ku jira ma aha marka waxyaalaha fasaadka uu ka yimaadeena ka mid tahay allana wuxuu yidhi walaa taqrabu zinaa inahu kaana faaxishata ka dheeraada ha u dhowaanina ha u dhowaanina macnaheeda waa maxay asbaabta ku gaarsiinayso dhan ka dheerow ikhtilaafkaa ka mid a khalwadaa ka mid ah almuhim carruurta tarbiyadooda in lagu dadaalo waa waajib iyo in loo duceeyo dadka muslimiintaana arrintaas waajib ayay ku tahay carruurta u duceey kuna tarbiyey tarbiye wanaagsan wa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin